hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ayaa maanta deeq gargaara kala wareegtay dowladda jinaha gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya mudane maxamuud macalin cabdulla ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday bakhaarka keedka ee sodmo waxa uu safiirka dowladda dalka jinaha u fadhiya dalkeenna kala wareegay gargaar raashin ah oo lagu qiyaasay kun iyo saddex boqol oo tan gargaarkan dowladda jinaha ayaa waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed ee xaaladaha adag wajahaya looguna diyaar gurubo abaarta la saadaalinaya elninada mana ahan markii ugu horreysay dowladda jinaha ay gargaar noocan oo kaleeta ay soo gaarsiiso soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ee sodmo mudane maxamuud macalin cabdileh oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda lagula kala wareegiyey raashinka ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowladda dalka jinaha iyo safiirkooda u qaabilsan soomaaliya gargaarka ay soo gaarsiiyeen iyadoona uu sheegin mar walba ay dhowrayaan ilaalinta madax banaanida dalkeenna mudane safiir soo dhowow aad iyo aadaan runtii ugu faraxsanahay safiirka walaalahana ee jinaha oo runtii noogu yimiday halkan naguna wareejiyey runtii raashin aad u fara badan oo loogu talagalay ummadda soomaaliyeed ma ahan marka ugu horeysay oo runtii ay noo yimaadaan oo ay nagu wareejiyaan mana ahan marka ugu dambaysay dabcan maalmo aan saan usii dheerayn waxaan kala seexanay heshiis kale oo qalab iyo raashin iyo wax kastaba lagu keenayo runtii dowladda shiinaha oo runtii mar kasta ummadda soomaaliyed garab taagan taariikh dheelna leh oo hadda uu ka yimid madaxweyneheyna dabcan waad gara kartaan runtii aad iyo aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa khaasatan runtii inay dowladda shiinuhu ay kaliya ma ahan ay naga kaalmaynayso xagga bini'aadanimada laakiin xagga horumarka xagga ciidamada meel kasta ayay runtii ay naga kaalmaynaysaa nooga jirtaa dabcan waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa inay runtii go-aan ku qaadatay in ay tiri ummadda soomaaliyeed midnimadeeda waa waa lama taabtaan oo runtii waan uga mahad celinaynaa maxaa yeelay dalka soomaaliya muddo dheerow runtii dhibaato ku jiray in looga faa'iidaysta maahan dhibaatada dabcan dowladda shiinuhu waxay go-aan ku gaartay iyadoo ah dee dowladaha ugu waaweyn caalamka in ummadda soomaaliyed aan la kala qaybin karin oo aysan yeelaynin arrintaasi iyadana runtii waa uga mahad celinaynaa annagu ka soomaali ahaan ka sodmo ahaan waxaan uga mahad celinaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad garab istaagga oo xilliga abaarta xilliga fatahaadda xilli kastoo xaaladu jirtaaha ay runtii nala joogaan waxaan u malaynayaa safiirkii isaga ka horreeyey saddex mar oo halkaan noogu yimida isagoo alaab nagu wareejinayo safiirkan oo aan joogin bil ka yarna waad dareemaysaan marka aad iyo aad iyo aad u mahadsan yahay